barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m yada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti koob iyo soddonka bisha agosto sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo jacfar kukaay
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono sida ay uga falceliyeen dhallinyarada gobolka mudug kadib kiisaskii kufsiga ahaa ee sanadkan ka dhacay magaalada gaalkacyo
talaabooyinka aan qaadnay waxaa ka mid a waxaa jirtay dhacda hadda ka dhacday koonfurta gaalkacyo nin ayaa meel kaama oo dadkan barakayaasha ay degan yihiin kawar xilli habeenayta u soo dhacay kubsaday dhallinyaradu qayb bay ka noqotay ninkaas wuu cararay aniga aan magaca aan dhallinyarada ku hadlaya aan ka kow ahay ayaa ka mid ahaa raggii soo qabtay ninkaas
kaalimihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ku dhowaad laba milyan oo qof oo ku nool gobolka assaam ee dalka hindiya ayaa wajahaya wadan la-aan kadib markii ay iska waayeen liiska dadka muwaadiniinta ah ee hindiga ah ee maanta soo baxay tallaabadan ayaa qayb ka ah olole ay wado dowladda dhexe ee hindiya oo doonaysa inay muwaadininimada kala laabato dadka ajnebiga ah ee soo galay hindiya dadka aanan ku jirin liiska muwaadiniinta hindiga ah ee gobolka assaam ayaa la sheegay in ay badankood yihiin muslimiin gobolka waqooyi bari ee asaam ayaa la sheegay in ay muhaajiriin badan soo galeen kuwaas oo kasoo jeeda dalka bangaladesh ay u qaxeen intii uu socday dagaalkii xurriyadda ee bangaladesh ee sanadka dii liiska dadka la siiyey muwaadininimada gobolkan ayaa gaaraya in ka badan milyan waxaana dowladdu ay ku salaysay dadkii gobolkaasi deganaa wixii ka horreeyey sanadkii hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa ka walaacsan in dadka iska waayay liiska muwaadinnimada hindiya ee gobolka assaam ay wajahayaan xabsi ama musaafuris iyo sidoo kale inay waayaan xuquuqda ka qaybgalka doorashooyinka iyo inay codkooda dhiibtaan
wakaaladda wararka dowladda kuuriyada waqooyi ayaa iyadoo soo xiganaysa ju sonhi oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalkaasi waxa ay sheegtay in mike bombeyo hadalkii uu ku sheegay dhowaantan in habdhaqanka kuuriyada waqooyi uu yahay mid dib u noqod leh uu sii adkaynaya uun wadahadallada markaasi ay ku wada jiraan maraykanka iyo dowladdaasi kuuriyada waqooyi bombeyo ayaa talaadadii waxa uu yidhi waxa aanu ogaanay amaba aanu dareennay in habdhaqanka kuuriyada waqooyi uu yahay mid dib u noqod leh islamarkaana aan la iska indhatiri karin wakaaladda ayaa wasiir ku-xigeenka ka soo xigatay in bombeyo hadalkiisaasi uu ahaa mid aan caqligal ahayn islamarkaana daandaansi ah ju waxa ay ku sheegtay bayaan ay soo saartay in bombeyo hadalkiisaasi oo ay ku tilmaamtay mid adag uu ahaa mid markaasi dib u dhigaya islamarkaana hoojinaya wadahadallada iyo natiijada laga filayay wadahadallada markaasi dhowaantan la saadaalinaya inay dhex maraan labada dhinac kaasoo ay sheegtay in uu sii adkaynayo waxa ay ka digtay in filashadii kuuriyada waqooyi ay iyo weliba rajadii ay ka qabtay wadahadallada ay kula jirto washington ay si tartiib tartiiba u sii yaraanayso taasina ay dalkeeda ku kalifayso in ay dib u egto dhammaan tallaabooyinkii ay u qaadatay dhinaca isku soo dhowaanshaha maraykanka iyo weliba pyongyang waxa ay intaasi ku dartay in ay habboon tahay in maraykanku uu ka weecdo in uu tijaabiyo dulqaadka kuuriyada waqooyi isagoo adeegsanaya hadalladan oo kale waxaanay markaasi sheegtay maraykanka haddii uuna ka laaban oo aanu joojin hadalladan in uu ka shallaayi doono weliba shallaay midka ugu adag
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah oo igala qaybgeli doona hadduu eebba idma guddoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo baashi ducaale iyo siciid daahir oo ka mida dhallinyarada degmada gaalkacyo dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da waan waa ku dhownahay idaacadda v o e cabdiwaaxid aada maadsanta dhowna cabdiwaaxid aada maadsanta aada u mahadsan tihiin ee aan ku hormaro guddoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo ee baashi ducaale baashi muddooyinkii ugu dambeeyey dhallinyarada waxa ay waday dadaalo ku aadan wacyigelin ee si dhallinyarada looga wacyigeliyo ee tacadiyada kubsiga ee dhallinyaradu mararka qaar ay ku dhacaan ee bal marka ugu horeysa si faahfaahin aan uga helno xaggee wax idiin marayaan ee inteese hawshaas idiin socotaa cabdiwaaxidow aad baan idinkaga mahad celinayaa adiga iyo v o e sidaad og tahaba galkaayo sanadadan ugu dambeeyey waxaa la qiyaasaa babuleeshinka degan inuu ka badan yahay saddex sano ka hore ama afar sano ka hore markii la qiyaaso wax ka tira badan babuleeshinka hadda gaalkaayo degan sidaa awgeed meeshii oo babuleeshin ku badan yahay waxaa ka dhaca dhacdooyin nooc kasta leh midda ku aadan kubsiga tiro ka dhowr jeer ayay soo laalaabatay iyadoo aad ku arkayso goobaha amniga sida xarumaha booliska rag lagu soo xiraayo eedahaas ku aadan kufsiga kadib markaan aragnay ka dhallinyaro ahaan ayaan waxaan qabanay wacyigelin ku aadan arrimahaas anagoo iska kaashanayna dhallinyarada gaalkacyo qaybaheeda kala duwan iyo labada gedi intaba weliba midda ugu weyneed oo ahayd kabadhii caasha oo dhammaan dunidao dhan ay maqashay waad aragtay kacdoonkan u samaynay dhammaan dhallinyarada gaalkaayo o dhan mid intaa la midana dhallinyaradu way samaysay waana laga falceliyey mar walbana waan ka dignaa oo waxa weeyaan waa midaan meel gooni uga soo jeedno waanwaana lagu farfiiqaa qofkii ku kaca arrimahaas iyo mid la mid ah
aada mahadsantaha baashi siciid daahir kusoo dhawo v o e marka xigta dhallinyarada wacyigelinta muddooyinkii ugu dambeeyay socday ma u muuqataa dhallinyaradu mid maankooda uu ka daadegay doorkii wacyigelinta ee looga hortegayey tacadiyada kufsiga
waa mahadsanta cabdiwaaxid iyo dhammaan v o e way u muuqataa in lagu guuleystay boqolkiiba sagaashan wacyigelintu meel fiican bay maraysaa sidii hore maahan hadda dhallinyaradu waa soo jeedaa sidii kiiska caasho u dhacay iyo kuwo kaleeto la mid ah oo saxaafadda loosoo bandhiginaa jira laakiin weli caqabado waxaa jira xagga odayaasha ka jira oo ah inaa wixii qabiil lagu xaliyo oo aan lasoo bandhigin caqabadahaasna insha allah waxaa ku dadaalaynaa dhallinyaradu in ay isaqarin oo lasoo bandhigo wixii dhaca oo wacyigelinta la badiyo magaalada waa magaalo iska caqabada badan qabaa'ilka kala duwanba aada ugu badan waa magaalo santar ah oo magaalo weyn oo muqdisho magaalooyinka ciriiriya ka mid ah marka qabaa'ilkeeda oo kala duwan iyo maamuladeeda oo kala duwan ayaa waxaa adkeynaysaa bahalkii in wixii bahalkii xam maxkamadeed lagu xaliyo laakiin dhallinyaradu wacyigelinta siday u bilaabeen dadku hadda waxay marayaan inay saldhigyada tagaan in arrimahaas laga dacwoodo qofkii arrintaas samayn lahaana markaas ay uu ka baqo sharciga xaggiisa in arrintaas uu ciqaab adag kala kulmo marka waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan waa lagu guulaysa arrintaas wacyigelinta dhallinyarada baashi wacyigelinka sukow dhallinyaradu maxay tahay tallaabooyinka kale ee arrimahaas looga hortegaya oo ay qaadeen
tallaabooyinka aan qaadnay waxaa ka mid a waxaa jirtay dhacda hadda ka dhacday koonfurta gaalkacyo nin ayaa meel kaama oo dadkan barakayaasha ay degan yihiin kabar xilli habeen inta u soo dhacay kubsaday dhallinyaradu qayb bay ka noqotay ninkaas wuu cararay aniga aan magaca aan dhallinyarada ku hadlaya aan ka kow ahay ayaa ka mid ahaa raggi soo qabtay ninkaas waxaan rajeynaya ninkaas inuu ku xiran yahay saldhigga markii ugu dambeysay saldhiggaa la geeyey qolada ammaankaa la wareegay waa haha waa dadaala qayb ka mid a waayo waxa weeyaan anagu waxaan mar walba u taagannahay dhallinyarada arrimahooda maaragta ku aadan nabadda tanna waxay kameed ka mid tahay nabadda waayo haddii meesha kubsigu ku bato waxay ka noqonaysaa qalaasaha nabaddarrada ayay mid ka noqonaysaa marka mar walbana ummadda waan ku baraarujinaa waxaan sheegnaa weliba aan amniga aan kala shaqeynaa in maaragtay xiliyada habeenkiiya boolisku uu tago goobaha inta badan wax ka dhacaan waxa weeye waa kaamamka iyo meelaha xeeda qaxootigu ay degan yihiin aadan asta sicid dhallinyarada xaafadaha marka aada gooba la isugu yimaado dhallintu ma iska wacyigelisaan in aan dhib loo geysanin gabar walaashood ah gabar soomaaliyeed ah oo inta badan mararka qaarkood ay si khalada wax uga dhacaan dhallinta haa cabdiwaaxido waa mahadsantaha waa iska wacyigelinaa doodaa la qabtaa meelaha bulshada iskugu timaandaa looga hadlaa xaflad walba bulshada iskugu timaando sida goobaha waxbarashada kaleeto mawduucyo noocaasa laga soo jeediyaa dhallinyaradu way dadaalahayaan dhallinyarada barnaamijkan geystaan uma badna dhalinta oo bulshada ka dhexdeeda xooga kule sida dhalinta waxbaratoo kale waa dhallinyarada daraagiska iyo dhallinyarada nolosha ka dhacay marka gobolkan wuxuu ku yaalaa meel xuduudu ku yaalaa waxaa badan daraagiska soo gudbaya bahalkii baashan daroogada qamriga oo kaleeto etoobiya kasoo gudba dhalinyarada marka dhibaatada geysanaysa dhalinyarada noocaasa u badan marka daraagiskiina waa lala dagaalama hadeer maamuladu aad bay ula dagaalameen inaan la xakameeyo hadeer markaa wacyigelinta sidii ayuu u bilaabatay iyo ciidamadu inay wada shaqeeyaan waxaa ku dadaalaan dhallinyaradu sidii gudoomiye baashi sheegay in ay kiisaska alla qarin oo maxkamadaha la geeyo marka dadaalku aad buu u badan yahay soomaliya o dhan waxaa rajeynaya insha allah inaa barnaamijka kufsiga laga cirib tiro ilahay waxaa ka rajeynaya dhalinyarada inay bahalkii qulubteeda usoo celiyo gabdhahan waa gabdho walaalihiina gabadha walaashaada wixii aad la jeceshahay midda kaletana la jeclow marka waxaa dhihi lahaa dhalinyaradu meel fiican bay hadda xaaladooda maraysaa baashi dhallinyarada labada dhinac ee magaalada gaalkacyo ma iska kaashataan si tacadiyada gabdhaha loogu geysto aada uga hortagtaan
haa cad waaxid sidaad og tahaba waayahan dambe markii falalka ay bateen waxaa magaalada kusoo batay hay-ado ka shaqeeya maaragtay kawacyigelinta magaalada ayagoo foka saaraya dhallinyarada degmada iyo ka gool intaba dhallinyarada gobolku iyo kuwa degmadu labaduba waxaan qeyb weyn ka qaadanay joojinta kubsiga iyo wixii la mid ah baashi waxaad soo hadal qaaday inaad laamaha amniga la shaqaysaan habka dhallintu ay ula shaqayso si looga hortago falalka kubsiga waa noocee
waxaa looga hortagaa qofka dhallinyarada asagoo homa wato aan ka ahayn tilmaame waxaan haysanaa lambaro aan kala xirirnay inta badan goobaha amniga isla emergency markaas waxa la wacaa lambarkii markaas oo col numberka ama centr numberka oo booliska xarumihiisa o kale qofki hadduu cararana waa la far muuqaa ayagoo markaas goobtii lagu waca imaada kabacdina la tuso qofku meeshuu joogo siciid dhacdo aad u xanuun badana gobolka ka dhacday caaisho oo ahayd gabar yar rag dhallinyaro ah ayaa ku eedeysan dilkeedii iyo kufsigiiba arrintaa dhallinyaradu sida idiin taabatay wallaahi cabdiwaaxido waa mahadsantahay si waxay noo taabatay aad iyo aad dareenkeedu uu sareeyo waa ogtahay magaaladan dibadbaxaya xooglaha ka dhacay dibadbaxyadii dhacay iyo abaabulkii dhalinyaro dhacay wuxuu sababay in lasoo saaro dadkii arrintaas ka dambeeyey ilaahay mahaddiis waa lagu guuleystay arrintaas kiiskeeda inaa laga daba tago hay-adaha amniga maamulka puntland way qabteen dadkaas maxkamad baa la saaray kiiskii wuu ku cadaaday qaarna wuu ku cadaa waay wala iska sidaayay wuxuu ku cadaadana maxkamad baa la saaray marka si xoog leh noo taabatay arrintaasu magaalada dhalinyaradu hadda ma kala xirna labada gudoomiye dhalinyarada magalada laba dhinac way wada shaqeeyaan heer gobolba la wada shaqeeya waxaa jira dhalinyaro kale toliya madasha dhalinyarada oo si fiican u shaqeysa oo arrimahaas ka shaqeeya waxba magaalada kuma kala qarsoona marka meel walba culaabi ka jirtana waa laiskugu tagaa hay-adaha amnigana siduu gudoomiye baashi uu sheegay xiriir weyn baa ka dhexeeya dhalinyarada waxaa jira dhalinyaro oo wacyigelina oo ka shaqeysa arrimaha booliiska la shaqeeya oo arrimahaas lala kaashado marka abaabulku aad iyo aad buu u sareeya
maalmihii ugu dambeeyey baashi waxaad qabanayseen gaalkacyo kulamo dhinaca wacyigelinta ah oo dhallinyarada laga wacyigelinayo qeyb ay ka ahayd kufsiga ma waxaa jira dhadhaqaaqyo iyo dareen kufsi iyo dhacdooyin ugub ah oo gobolka ka dhacay sidaad og tahaba uu sheegay saaxiibkii siciid arintii ugu xanuunka badnayd waxay ahayd arintii caasho waxay ahayd waa arin aada u xanuun badnayd gabar yaroo jaamiciyada oo arday dhigata oo iskuul dhigata oo ubixii maanta soo baxaya ahayd ayaa dhalinyaro drags cabay sida la sheegay ay fal xun u geysteen weliba dilna ugu dareen arintaas markii ugu horreysay waxaan ka mid ahayn ragga abaabulay kacdoonkii dunida gelgeley ee ahaa banaabixii ugu weynaa oo looga soo horjeebay arintaas ilaahay xamdigiis nimankii fal kala geystay iyo rag kaleba waa lasoo qabtay sidaa awgeed waa la kala saaray oo maxkamaddu mar walba waxay u taagan tahay qofka dembiga sameeyey iyo qofka kale markii laisla soo qabto marka ugu dambeysa qofkii falka sameeya ayaa maaragtay maxkamaddu sheegaysaa ama lasoo bandhigaya dowladda puntland waa ku mahad celinaynaa arrintaasi ku dhaqaaqeen weliba sidii lagu talagalay oo maaragtay ila maxkamaddu waxay u taagan tahay bulshadeeda qofkana hadda sidaad arkaysidba soomaaliya waxaa ku batay odayaal markii arrin dhacdo ama kabar la kubsado hoos baa loo qariyaa bacmadu wax la yirahda lakala qaataa laakiin taas maxkamadda puntland iyo dowladda puntland way kasoo horjeestay galmudugna wax rajeynaynaa saasoo kale ayadana falalkaasoo kale markay yimaadaan in gooni ka noqdaan sidee looga gudbi karaa marka xeer dhaqan in lagu xaliyo falalka kufsiga ah sideedaba kufsigu qof miyir qaba ma sameeyo dhaqanna ma soomaalidu inta badan dhaqan oo ma aha diintuna ma qabto oo waad og tahay qofkii kufsi sameeya sharciyaddu waxay ka qabto marka taas waxaan leenahay waa arrin dunida iyo soomaalida dhanba iska mid ka mid ah iska mid ka yihiin waxaa loogu gudbi karaa si wadajira loogu gudbi karaa shacabkoo iyo maaragtay dowladda wada shaqeeya qofkii falka sameeya oo lagula kaco arrin uusan dadka kalena ku tusaale qaataan saysan arrintaasoo kale isu sameyn
waxaa jirtay siciid dhowaan in degmada dhuusmareeb gobolka galgaduud rag dhallinyaro ah oo iyana loo haystay fal kufsi ah ee lagu casaaray fagaara ku yaala degmada dhuusamareeb arintaasi waxay ahayd arin ugub ku ah deegaanka oo ahayd markii ugu horreysay bal marka arintaa misleedahay waxay xakamayn kartaa falalka kufsiga ah cabdiwaaxi waa mahadsan tahay arintaas dhuusmareeb ka dhacday way jirtaa kiiska caashe elyaas inuu ka horreeyey waa rajeynayaa gabadhaas dhalinyarada niman dhalinyaraha kufsaday kiiskaas maalintii dhaweyd maxkamaddu ay samaysana wuu jiraa inkastoo ka dhalinyaro ahaan anagoo aan ku hadlayna afka dhalinyarada galmudug aanan taageersaneen qaabkii wax u dhaceen waayo bahalkii dhalinyarada la xukumay waxaa ku jira sidaan maqalnay dhalinyaro guur soo maray sharci islaamkuna waxyaaba uu jideey waa la yaqaanaa qaabka xataa loo jeedi lahay qaab lama dhihi karo ay ciqaab ku muteen weeye arintaas waxaa ka wanaagsanayd arintii caashe elyaas kiiskeeda qaabka uu maroo kaleto inkastoo caashe elyaas ay dhimatay oo dil iyo kufsi la iskugu daray marka arintan waxaa la xakameyn la-ayaa dhaqanka oo soo dhex galahaya kiiskii kufsiga oo yimaada maxkamadaha marka waxaa ka codsanaynaa iyo maamulka galmudug oo hadda dhalinyariis anu ka mid nahay inay arrimaha kufsiga laga daayo qaabka xeer dhaqanka lagu xalinahayo si uusan usii faafin waagi horeeto gabadha soomaaliyeed kufsi intays kadiisa haddii loo gacan qaado laba qabiil waa isku baabi'i jirta hadda marka waxa umalaysaa inaa wixii la qarinayo oo odayaashii ay xoogga saaraya inaa la xaliyo oo qaab hoose loo xaliyo marka waxaa u baaqaynaa haddaan dhallinyaradeenahay inaa laga daayo arrintaas xalka oo maxkamadaha looga dambeeyo maxkamaduhuna aysan qabiilka kusoo celin haddii kiisku gaaro annaguna waxaan ku dadaalaynaa inay maxkamadaha gaaraan haddii ilaahay wacyigelinta uu nala garab galaa wadno marka arrintaas waxaan dhihi lahayn maalinta dhawacda waa dhuusamareeb ka dhacday waa ifaalo bilowa laakiin korha looga sii qaadaa dhihi lahayn oo yaa mar dambeeto kiis dambeeto oo si daciif loola macaamil baa dhihi lahayn xeer beegtida sidee looga gudbi karaa waxaa looga gudbi karaa in dadku ay la shaqeeyaan hay-adaha maamulka maamulkan garsoor buu leeyahay boliis buu leeyahay militarigii baa jooga ciidamadii dhammaa qaybahoodu kala duwanaa baa jooga waxaa looga gudbi karaa in markii kiiskan uu dhaco dhaqanka la aadin ee maxkamadda la aado maxkamaddu way awoodaa way awoodaa waraaq qofkaas lagu soo xiraayo in booliiska siiso booliiskuna uu soo xiro qofkana maxkamada lasoo taago way oo dhib yar tahaba laakiin dadkiiba aadayn marka dadka waxaa ku wacyigelinaynaa inay maxkamadaha aadaan oo iska daayeen kiisaska ay guryaha ku xalisanayaan wax yaroo la kala qaatay gabadhaad ma daawi karto niyajabka gaaray iyo dhibaatada dhacaysa ma ma soo celi karto lakiin markuu maxkamad gaaro adduunka oo dhan gaaro kiiskaas waa la ogaya qofkii kaleo kiiskiisa lahaan waxay sababaysaa inuusa ku degdegin
gunaanadkii barnaamijka madasha dhalinyarada v o adan soo gaarnay baashi maxay tahay baaqa dhallinyarada aada u diraysid si ay uga fogaadaan falalka kufsiga ah baaqaan u diray dhammaan dhallinyarada degmada gaalkacyo waxa weeye qofka dumarka aada u geysanayso kufsiga mar waa walaasha mar waa hooyada mar waxay noqon kartaa xaaskaagii waxaan leenahay ka fogow arrinta waa dhacdo fool xun waa arrin xun ninka raggaana uma fiicna sumcaddiisana uma fiicna waxaan leenahay dhammaan dhallinyarada reer gaalkacyo waxaa leenahay arrinta meelaha lagu soo wada jeesto yaan maaragtay qofka dumarka arrintaas loo geysanaya yaa la qarinin haddii qarsantana kabadha dhaawac ay ku tahay qofka sameeya arrintaas oo ninaana ceebtiis yaa la qarin bannaanka lasoo dhigo intaasa ku talinaya anigu waxaa ku tali lahaa cabdi waaxid arintaas dhallinyaradu inay ka waatoobaan gabdhaha walaalahooda ay kufsanayaan ay iska dhaafaan ninkii dareen gabdheed ku jiro uu guursado haddii uusa awoodo dhalinyarada usoo badhiyo si guurka loola galab galo odayaashana waxaan leenahay guurka dhallinyarada ayaa lagu adkeyn si oo guurka ugu bato kufsiguna uu yaraado waan mahadsantaha aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen gudoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug baashi ducaale iyo siciid daahir oo ka mid a dhallinyarada degmada gaalkacyo ee gobolka mudug waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o e da anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya toddobaadkan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib isaga maqli doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh
kaasi waxa uu ahaa cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha nuur bukhaari ayaa la diyaaray mahadsanid jacfar aan ku horeyna horyaalka premier leaga ingiriiska hal kulan ayaa dhacay jimcihii shalay kooxaha fulham iyo cardiff ayuuna dhex maray waxaana ciyaartaasi ay ka tirsanayd ciyaaraha heerka labaad laakiin ciyaaraha heerka koowaad kuwooda ugu xiisaha badan southampton iyo manchester united ayaa galabta is arki doona waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa guriga southampton kooxdan southampton oo ka mid ah kooxaha heerdhexaadka ingiriiska ayaa waxaa lagu yaqaanaa in ay wacdaro ku dhigto kooxaha waaweyn laakiin manchester united ayaa u baahan guul inay gaarto maadaama aysan si wanaagsan ku ballaaban xilli ciyaareedka chelsea oo kulankeedii ugu horreeyay toddobaadkii hore ka keentay horyaalka premier leaga ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa oo magaalada london kooxda sheffield crystal palace waxay is arkayaan aston villa lester iyo bournemouth ayaa is arkaya manchester cityna waxa ay la ciyaari doontaa brighton and hof albion newcastle iyo watford ayaa ka mid ah kooxaha ciyaaraya caawa fiidkii liverpool oo horyaalka horkacaysa waxa ay booqan doontaa kooxda banley talyaaniga hal kulan ayaa dhacay kooxda bolonia ayaa hal iyo eber kaga badisay xalay kooxda kubadda cagta ee sbal ciyaaraha kale ee horyaalka talyaaniga ee maanta iyo biri dhici doonana kooxaha waxay isku arki doonaan sidan kooxda milan ayaa caawafiidkii waxa ay martigeli doontaa kooxda bresia juventus iyo napoli ayaana ah kulanka uga xiisaha badan ama mid ka mid ah kulamada uga xiisaha badan ee toddobaadkan axadda biritana kulan kale oo xiisele ayaa wuxuu dhex mari doonaa kooxaha roma iyo lazio natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi dib ayaan kala socodsiin doonaa sbain la liga laba kulan ayaa xalay dhacay shbilia iyo saltavigo hal iyo hal ay ku kala baxeen atletic bilbowno laba iyo eber ayay ku qabatay kooxda kubadda cagta ee real sociedad ciyaaraha kale kooxaha waaweyn ay dheeli doona haddii aan fiirino kooxda sasuna iyo barcelona ayaa caawa is arkaya kitef iyo deportiva alaves ayaa ka mid ah kooxaha dheeli doona real valladolid waxa ay booqan doontaa levent halkii real betis ay laganes la ciyaari doonto kooxda real madridna waxa ay ciyaari doontaa axadda waxaana ay la dheeli doontaa kooxda via real ciyaaraha axadda dhici doona sidoo kale waxaa ka mid ah atletic madrid oo ay baar martigeli doonta sbanyol iyo qaranada iyo sidoo kale valencia iyo real mayorka waa tahay horyaalada kale haddii aan fiirino sida horyaalka faransiiska iyo weliba kan jarmalka bayer liverkusen hovenham ayay la ciyaari doontaa ciyaar ka tirsan horyaalka jarmalka ee bundesliga maanta bayer munigna waxa ay galabta is arkayaan kooxda mens dhinaca iyo liigwanka faransiiska leon ayaa caawa fiidkii martigelin doonta kooxda bokhdo onje iyo dihon ayaa sidoo kale ka mid ah kooxaha is arki doona monbelier waxay la dheli doontaa nont halka toulouse iyo menisna ay is arkayaan kooxda b s g ayaa axadda ciyaari doonta dhegeystayaal wararkii ciyaaraha duurnimadan intaa haynoo joogay
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari waxa uu nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha oo qayb ka ahaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadayada duhurnimo markana dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno codkaasi macaan ee dhegihiinna ku soo dhacaya waa shay miro dacaar dhegaysi wacan
heestaasi uu ku luqaynaya fanaanka shay miradacar ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jacfar maxamed kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristan waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe dhegaystayaal inta aan hawada dib dambe uu kulmi doono galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.